marka inay mudraj tahay waxaa lagu garanaa waxaa lagu garanaya inay mudraj tahay mustaxiil waay nebiga inuu dhaho warkaas nebiga inuu addoonnimo ou tamaniye mustaxiil lowla aljihaadu wabaru ummi hadday jihaadka haddii lala-yahay ama hooyaday oo ii baahan oo baarinimadeeda lala-yahay buu yii de nebiga hooyadiis inainay mar hore dhimatay waa la ogyahay mustaxiil waa marka warkaan inuu nebiga yiri sala allahu alayh ali wasalam linahu yaacu linahu maxaa yeeley yaqacu wuxuu dhacaa mudrajulmatniga liannahudan marka waxay tacliil ka tahay huwa akarudan mudrajku aakhirka ayuu ku dhacaa badanaa sababtoo maxay liannahu yaqacu wuxuu dhacaa bicadfi jumlatin jumlo cadafkeed calaa jumlatin jumlo kale lagu cadfo de jumla marka jumlo lagu cadfayn horta midda hore inay soo dhammaato markay dhammaato kabacdi unbau imaana sooma aw amase bidamji mawquufin buu yidhi marka mudrajulmatnigi aw amase bidamji mawquufin mukhaalafadu waxay tahay saas sidii hore aw amase bidamji mawquufin mawquuf in lagu dheeho bimarfuucin marfuuc in lagu daro amase bidamji mawquufin min kalaami saxaabati saxaabada warkooda ah aw man bacdahum ama dadka ka dambeeya mawquuf il waa lagu ilaaqa xataa hadalka taabiciinta xataa waa lagu ilaaqaa mawquuf bimarfuucin lagu dheeho oo min kalaami nabiy sal allahu alayh ali wasalam nabiga warkiisa ah min ayri faslin kala soocid la-aan fahaadakani huwa mudraj lmatni waay wayudraku baxi kale waay idraajka see loo ogaadaa horta idraajka iyo cadamulidraaj iyo asalan waxaa asala cadamulidraaj cadamulidraaj asala saxaabiga hadduu xadiidka soo kaxeeyo uu yidhaah xadiidkii haddaan aragna marka matniga xadiidkiio saas u taxan ninkii yidhaahda jumladan ka mid ma aha warkii nebiga kan daliila laleeya adiga ihaahdo jumladan ka mid ma aha yani jumladii yani jumladan hadalkii nebiga ka mid ma aha oo waa mudraj ninkii saas ku andacooyo daliilkeena laleeya waa inuu duruqdii baaraa oo keeno marka dariiq saxiixa oo kale soocaayo hadalkan inuusan ahayn hadalkii nebiga hadalkan ka soocayo hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam saasaa laga rabaa lidaalika fatxulbaariga badana waa ku arkaysaa nacam qof dhahaayo yani maalan kelmadan intaan marka xugun lagama qaadanayo sababta waa mudraj ibnu xajarn uu leeyahay walaslu cadamu lidraaji asalku saas wixi looga baxaa la rabaa marka wayudraku waxaa lagu gartaa alidraaju idraajka waxaa lagu gartaa biwuruudi riwaayatin riwaayo soo aroorideed mufasilatin ka soocayso lilqadri lmudraji qadarkii intii lilqadri lmudraji qadarkii mudrajka mimaa ka soocaysa kii xaggiisa udrija fiihi lagu dhex daray aw amase bitansiisi cadayn yani cadayn calaa daalika kaagaas korkiisa la cadeeyo min araawi raawi xaggiisana laga cadeeyo cadeeyo aw amase min bacdi alaimati aimada qaarkood inay cadeeyaan almualiciina aimadaas almualiciina iilaac ale aimada mualiciinta oo idilaac ale inay cadeeyaan aw amase biistixaalati kowni nabiy sala allahu alayh ali wasalam ama nebiga ahaanshadiisu inay mustaxiil noqoto sala allahu alayh ali wasalam yaquulu dalika inuu hadalkaas dhahayo oo kale sheekhadda marka wuxuu ku yidhi idraajka waxaa lagu gartaa riwaayo kale oo ka soocayso qadarkii idraajka inta kale ka soocayso in la helo say uga soocay maalan saxaabigii baa wuxuu yidhi maalan xadiidka ibnu mascuud oo kale oo ahaa marka man maata yushriku billahi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man maata laa yushriku billahi shaya dakhala aljanna wa qultu ana man maata yushriku billahi shaya dakhala annaar marka inta dambe waqultu ana markuu yidhi waa ka soo aay raawiga saa soocay sooma riwaayadaa ka soocaysa saxaabiga mata inuu yidhaha nebigu intaanuu yidhi anna intaanan iri soomid riwaayo ka soocaysa in la helo koo amaba bitansiisi calaa daalika in arintaas caddaynteeda mina raawi raawiga oo caddeeyaba nacam kelmadan anaa dhahay ama sidaas wax lamida oo kale aw min bacdi alaimati lmualiciin ama aimo mualiciina sheegtay tii hore miaalkeeda wxuu ahaa waxaan ujeeda tii hore miaalkeeda midaan dambe mid ibnu mascuud midda hore waxaa lagu miaali karaa asbiqu lwuduu'a fa inii samictu abalqaasim sala allahu alayh ali slam yaquul weylun lilacqaami min annaar marka taas waxaa wey riwaaya ka socday riwaayo kalena waxay leedahay asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaami min annaar taas asbiqlwuduucda inay mudraj tahay maxaa lagu gartay riwaayada kale oo iyada uu yiri raawigu asbiqlwuduuca fa inii samictu abalqaasim warweysada iska taamyeel maxaa yeele aniga nebiga waxaan ka maqlayna sala allahu alayh ali wasalam sida ay sida ayb waxaa kaloo lagu gartaa idraajka a'imo mudaliciina inay sheegaan oo ay tilmaamaan oo yidhaahdaan intaani waa mudraj inay dhahaan sida imaam albukhaari oo kale imaam tirmidi oo kale abu daawuud oo kale a'imo fara badan aimo mudaliciin ku yiri aimada mudaliciinta duruqda xadiidka iyo yani iyo fanigan iyo sanaacadan xadiidka aimo taqaan baa laga wadaa ilaa ninka hadduu fani kale mudalic ku yahay laakiin fanigan uusan mudalic ku ahayn waxba ictibaar male idraajka oo sheeganayo fani walba aimadiisa unbaa looga dambeeya ama in nbigu inuu nebigu yidhaahdaa mustaxiil sida abu hurayra ti hadda aan mithaalinayn hadaay oo markuu yidhi lowla aljihaadu wabaru ummii la axbabtu an amuuta waana cabdun mustaxiil nebiga inuu dhaho addoonnimo nebiga inuu tamaniyo mustaxiil waxaa kaloo mustaxiila nebiga hooyadiis maba noolaynba inuu dhaho hooyaday haddii lala'yahay anugu waxaan samaylahay saas i saas hooyadiis maba joogtaba nebiga calayh salaatu wasalaam waaba lala'yahay waqad sanafa alkhaiibu khaiib waxa uu sanifay khaiib albaqdaadi fi lmudraji mudrajka uu ka alifay kitaaban kitaab kitaabu ka alifa la yidhaahdo alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli laba mujallad waay mabuuc sanadaas wuxuu ku dhihi walaa yazaalu makhduudan minhu nuskhatun fi maktabati axmed ithaali maktaba turkiya ku taal marka fii khazaanatihi wuxuu yihi mucaliqu musawarat canha waqad balaganii ana bacd albaaxiiina yaquum bitaxqiiqiha markuu kitaabkan taxqiijinay kitaabkan ma la daabicin laakiin waa la daabicay gadaashiis maxaa kitaabkan mar hore taxqiiqiisu mar hore u ahay kun afar boqol iyo labaatan iyo labadah la daabaca waa dabcadan weliba dabcadanna waa dabcadii lixaad marka mar hore taxqiiqiisu marka uu taxqiijinayey kitaabkan caalam lmakhduudaat u ahay caalam lmabuucaat uma soo bixin laakiin waa la daabacay aniga laftirkeyga waa arkay kitaab aada u faa'iido badan badanaa asaa loola laabtaa marka mudraj n mudrajka asaa loola laabtaa mabaaxidtiisa badanaa s wuxuu qoraya xadiidkau keenaa kelimadda mudrajka ah marka markau mudraj waayo iskama kaa dhahaya duruqda xadiidka duruqdiisu keena dariiqa oo mudrajka ku yaho cadayna markaas aad u faaiida badan yaha kitaaban kitaab ayuu ka alifay khaiib walakhastuhu ana waa soo koobay xaafidku marka uu soo koobo taqriibu lmanhaj bitartiibi lmudraj ayaa layihaha suyuudiya asagana sii sii talkhiisiyey wuxuu ku magacaabay almadraj ila almudraj tan suyuudi madbuuc waayi marka walakastuhu waan soo koobay wasidtu calayhi waan ku ziyaadiyey qadra maa dakara wixii uu sheegay maratayni laba jeer otan wax ka badanba walilah alxamdulilawaxyaaba uu ka tegey intii uu sheegay wax laba jeer camal ah ama ka badanba ayaan ku ziyaadiyey qadra maa dakara maratayn inta xusoo kale laba jeer in la egan ku ziyaadiyoo ziyaada ibn xajar mualic duruqda iyo waa ajzaa u soo taxaaya iyo fatxulbaariga marka idraajka iyo ka hadlaayo masalo laysku khilaafsan yahay mudraj miya mase mudraj maaha jumlo laysku khilaafsan yahay waxa duruq u soo kaxayna waa kutub uu soo guurinayaabaysa ow in kaanat ilmukhaalafatu mukhaalafadu hadday tahay bitaqdiimin aw taakhiirin aw amase in kaanat ilmukhaalafatu haddii ay tahay mukhaalafadu bitaqdiimin bisababi taqdiimin horumarin aw amase taakhiirin dibdhig shaygii gadaal lahaa ayaa la hormariyey kii hore lahaana gadaala la geeyey ay fi lasmaai magacyada waayee haddii magacyadii la dibdhiga la hormariyo ka murata bni kacbin oo kale wa kacbi bni murah oo kale lianna asma axadihimaa midkood magaciisa ismu abil aakhari ka kale magaciisaka kale aabihiis magaciisa waaye murat bnu kacb wa kacb bnu mura midkood magaciisa ka kale aabbihiis ku magac ah oo sami u ah fa haadaakani huwa lmaqluubu baa la yidhaahdaa dabagedis maqluub walilkhaiibi khaiibna fiihi kan dhexdiisa kitaabu ayuu ku leeyay kitaabun kitaabu raafic اirtiyaab ay ku leeyraafic اirtiyaab fi lmaqluubi min alasmaaءi واlansaab waa mujalad yii magacyada in la dabagediye murata bnu kacb bnu mura oo kale qalbigaas waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa waxay kutusay marka waqad yaqacu qaliilan inuu dhaco mudrajkan hadda uu sheegi doono nooca uu hadda soo wado qaliilan uu u dhacaa waqad yaqacu inuu dhacaa la arkaa alqalbu qalbiga dabagedinta fi lmatni matniga dhexdiisa inuu ku dhaco ayaa la arkaa aydan noqday ka xadiidi abi hurayra oo kale cinda muslimin riwaayada muslim fi sabcati aladiina yudiluhum allahu todobada alla oo harinaya taxta dili carshihi oo harinaayo carshigiisa hooskiisa oo harinayo fa fiihi waxaa ku jirta warajulun tasadaqa bisadaqatin akhfaahaa xataa laa taclama yamiinuhu ilaa midigtiisa aysan ka ogaanin maa tunfiqu shimaaluhu bidixdiisa wax ay bixinayso qalbisoo kuma jira marka waa la dabagedi fahaadaakani mimaa kii weya inqalaba ku dabagedoomay calaa axadi ruwaati ruwaadda mid ka mida wainamaa huwa xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aysan bidixdiisa ka ogaanin maa tunfiqu yamiinuhu ah kamaa fi saxiixayni riwaayada bukhaari muslimba ay isla wariyeen min xadiidi abi hurayra ee jaadada waxaa weeyaan taas waa ilaa aysan bidixdiisa ka ogaanin waxa midigta ay dhiibayso laakiin riwaayo muslim la gooni noqday ayaa ruwaadda qaar ka mida raawi ayay la dabagedoontay oo wuxuu yidhi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu buu soo ma jeedi aw in kaanat ilmukhaalafatu mukhaalafadu haddii ay tahay biziyaadati raawin raawi ziyaadadiisa biziyaadati raawin bisababi ziyaadati raawin raawi ziyaadadii sababteeda hadday ku ahaato mukhaalafada fii atnaa'i alisnaadi isnaadka dhexdiisa lagu ziyaadiyey raawigaas waman lam yazidhaa qofka aan ziyaadinin oon raawigaas la imaaninna adqanu uu yahay mid ka idqaansan oo ka yani idqaansan minman xad ka idqaansan zaadahaa ziyaadada ziyaadiyey fahaadaakani huwa isagu almaziidu fii mutasili asaniid baa layidhahda halkan waxaan ku lehay mukhaalafad waxay noqon kartaa in sanadkii raawi lagu dhex daraba sanadkii ayaa raawi zaa'ida lagu dhex daray oon ku jirinba sanadka soo ma garani tana xadada wuxuu ah sanadku maalik can naafic can ibni cumar oo ah markaas waxaa la sameeyey zuhri oo kale lagu dhex daray nacam markaasaa la yidhi maalikun can izuhriyi can naaficin can ibni cumar al ninka ku daray zuhri ku ziyaadiyey sanadkanna waxaa weeyaan nin xifdigiisu uusan aada ahayn kan aan ku darin iyo kan ku daray kan aan ku darinaa itqaan badan oo aada yani xifdi badan markaas oo kale ziyaadadan maxaa lagu tilmaama sanadka ay ku jirto almaziidu fii mutasil asaniid kutubaha takhriijka aad waa la kulmaysaa wahada min baabi almaziid fii mutasil asaniida lagu leeya waa inaa taqaan marka isilaaxaas waxaa loo baranaa isilaaxa isilaaxa haddaan kutubaha la daalacanin maba la fahmaayo tadbiiqiisa qawaaciddan tadbiiqeeda inaad kutubaha daalacato hadaa laakiin qawaacid iska jaamida iska barato kutubina aadan daalacanin waxaa iska noqona nin midi iska haysta waxba aan ku falaynin mididii aad haysaa wax aa ku goysidna ma haysa annaga dadkeena soomaalida dhibkaas waana haystaa xaqiiqatan naxwiyaa la baranaa adabaa la baranaa balaagaa la baranaa lama isticmaalay muxuuba isticmaalaa maantana dhowr kitaabo laqbayna markau dhammee soo bilaaba laqbayna goormuu isticmaala wax u barta wax ma qoraayo wax ma daalacanaayo yani wax ma inshaynaayo te wixii marka aala layska bartaa waa wasiilo ma ahan yani haaye ma aha lidaalika marka waxaan aad u dardaarmaa kutubaha in la daalaxo zaadulmacaali dhowr kitaab hadaa iska dowrisid ood mar walba maalin walba xoogaa ka akrisid adigana qiraa'ada waa kuu furmee fahamkana waa kuu ziyaada zaad ulmacaadka oo kale iyo fatxulbaarigana iska daalacata waxunbaa kaaga kordhahaweliba haddaad bukhaarigana dhegaysato fatxulbaarigana daalacato aad u fiicnaa lahay abu daauudka oo kale markaa akhrisanaysa tahdiibu sunanka mararka qaar oo soo gelaayo buxuudtiisa akri musalax miran waa iyadanmarka musalax waa isticmaalay markaas qawaaciddaani marka kugu soo dhacay laakiin hadaad maanta dhan xifdisan laakiin aan wax lagu daalacanaa jirin iska dhaaf waxaas qofkii awoodi karo waxaa daalacda cilmiga mudaalacada qayb weyn oo ka mid waana laysku dhaafaa kaasaa laysku dhaafaa marka taasuu sheegay marka waa kaas fahada huwa almaziidu fi muttasil ilasaniid arrin oo marka kugu baraarujina wuxuu ku yidhi wa sharduhu shardigiisa kan masiidka an yaqaca inuu dhaco weeyaan attasriixu caddayn bisamaaci samaac lagu caddeeyo fii mowdici ziyaadati ziyaadada mowdiceeda wailaa haddaan samaac lagu caddaynin famataa goortii kaana u ahaado huwa isagu mucancanan mid la cancaneeyey mowdicu ziyaadada haddii cancana ay tahay maalan tarajaxat ziyaadatu ziyaadadii baaba raajix noqonaysa wuxuu ku leeyahay see lagu ogaanaa ziyaadadan nin baa sana kii hadda tusaalahan soo qaadana maalikun qaala xadaanii naaficun can ibni cumar nin kalaa yimid waxuu keenay isla sanadkii maalikun can naaficin maalikun can الzuhriyi can naaficin can ibni cumar ziyaadada halkan waxaan leenahay zuhri lagu daray meesha almasiid fii muttasil ilasaniid sababta waa maxay meesha ay ziyaadada ku jirto inteeba meesha ay ziyaadada ku jirto azuhriyu can naafic waan ogta meesha ay ziyaadada ku jirto waxaa weyan hadda marka meesha ay ziyaadada ku jirto ayaa waxaa la helay sanadka naaqiska ah oo aynan ku jirin oo samaac lagu cadeeyaa la helay ma ogtaha maali baa maalikun xadaanii naafican hayna ma ogtaha marka mawdicu ziyaadada meeshii naafic waay maogtahay maalik dhexdiisa waa ziyaadada meesha ay ku jirteen iyadoo taxdiid ah haddaan hayno sanadka naaqiska ah haddii taxdiid iyo samaac iyo ikhbaar iyo haddii uu ku yimaado waxaa leeya ziyaadada markaas almasiid fii mutasil asaniid waay ziyaadada marka wahmi ah sooma garani laakiin tanna waa cancana midaanna waa cancana can maalik can naafic can ibni cumar maalik can izuhriyi can naafic can ibni cumar aan haynaa waxaa laga yaaba inay ziyaadadu raajix noqotaa markaas oyse ziyaadadu mukhaalafo wax dhibaysa aysan noqonin maogtaha sababtoo ah cancanadu iyo samaacu isku mid maaha maogtaha samaac ila waa afkiisan ka qaata waa sheekhi laakiin cancanadaan markau leeyahay maalik can naafic markuu dhahaayo way dhici kartaa inuu zuhri u dhaxeeyo oo markaa tajawuz ahaan oo can isaga isticmaalo maogtaha ilaa adiga hadda waa dhihi kartaa can rasuulilah sal l slam maogtaha cantu iyada marka erey oo weyn waa fadfaad cantu waxaa weyaan inaad ka maqashana waa suurtagal in laydin dhexeeyana suurtagalay ku tahay mar hadduu ixtimaalkaas yimaado ziyaadadii waa wahmi ma dhihi kartid mar hadduu ixtimaal meesha imaado mafahamteen marka meeshaas ayb marka almasiidu fii mutasili ilasaniid maxaa shardi u ahna waxaa shardi u ah mawdicu ziyaadada in samaac ay ku caddahay mawdicu ziyaadada meesha ay sanadka kale aysan ku jirin ziyaadadu waa in samaac ama wax lamida ay lagu wariya ay ku timaado haddaan samaac lagu warin ay cancano tahay waxaa ziyaadadu inay raajix taaba laga yaaba markaas ayb mid kalena iyadana waa u baahanta inaa ogaatid midaasna waxay tahay hadday nuqsaantu raajix tahay ziyaadada maxaa la dhahaa almasiid fii muttasil ilasaniid waana wahmi maogta ziyaadada alad waa markaas hadday laakiin ziyaadadu raajix tahay oo nuqsaantu laga raajixsan yahay maala raawiga ziyaadiyaa wuxuu yahay xaafid mutqin ah ama waa badan yihiin ruwaad badana ziyaadada la timid nuqsaantana waxaa la yimid nin aan ayaga xifdi ku dhammayn see la dhahaa marka almasiid fii mutasil ilasaniid la dhihi maayo ziyaadada markaas lawajaadadii caadiga ahayd mota markaas almasiid fii mutasil ilasaniid la dhihi maayo nuqsaanta laakiin maxaa lagu magacaaba sanadka nuqsaanta ay ku jirto mursal khafi ah baa laleeyaha lidaalika baxdiga almursal alkhafiyu iyo almasiid fii mutasil ilasaniid laba baxdi oo oo tacalluq isla leh hadday ziyaadadu raajix tahayna nuqsaantu mursal khafiya la dhahaa hadday nuqsaantu saxiixto raajix tahayna ziyaadada almasiid fii muttasil asaniid la dhahaa mafahamteen nuqtadan waxaa qalla man yatanabbah laakiin waxaa lagu baraarujiyaa baacisulxadiidka iyo ayaa marka axmed shaakir iyo ku baraarujina iyo ibnu kaiir ikhtisaar culum xadiid ma la fahmadda meeshaas marka hadday ziyaadadu raajix noqoto oo saxiix noqoto ziyaadadii sanadka naaqiska oysa ziyaadada ku jirin maxaa lagu magacaabaan almursal alkhafiyu mursal khafi mursal khafiyana muxuu ahay hore u soo marnay mursalka khafiga muxuu ahay raawiga inuu ka wariyo qof la mucaasarooday qof la mucaasarooda uusan la kulmin laha taas waa mogtahay haddii laakiin nuqsaantu ay saxiix noqoto nuqsaantiia saxiixa sanadka aan ziyaadada aynan ku jirin ayaa raajix ah kan ziyaadada ay ku jirta maxaa lagu magacaabaa almasiidu fii muttasilin alaaniid labadooda waxaa weya haddii mid joogo kan kalema joogo ma dhici karta labada sanadba midna almasiid inuu noqdo ka kalena mursalkaf inuu noqdo fahamteen ayb nacam tarajaxat ziyaadatu washarduhudan shardigaana daruuri wa sheekh inta uu ku cadeeyey ma ku badna kutubaha mudawalaadka waa ku yartahay inaad ka hesho aw amase in kaanat ilmukhaalafatu mukhaalafadu hadday tahay biibdaalihi ay bisababi ibdaali raawi raawiga bedelidiisa biibdaalihi ay raawi raawiga bedelidiisa la bedelo haddii mukhaalafadu ay ku timaado walaa murajixa wax tarjiixiyaana uusan jirin liixda riwaayatayn labada riwaaya midkood calal ukhraa ka rajaxo فhda huw اmuarib kaas waa muarib marka wahuwa yacu u dhacaa fi isnaadi bu ku dhacaa idiraabku haaliban sida badan waqad yacu inuu dhaca larkaa fi lmatn inuu ku dhaco mukhaalafadu hadday tahay biibdaalihi ay biibdaali raawi raawiga bedelistiisa raawigii baa marka wxuu samaynaya keligiis laba riwaay laba sibu xadiidka werin marna si marna si idiraaba ku jira midda kale ka raajixsan haddii la waayo idiraaba meeshaas jira ama raawigi iyo waxaa iskhilaafaya raawi kale laba raawi iskhilaafayso waana isku xoog agga itqaanka iyo agga xifdiga iyo waa isku xoog qaab lagu kala rajaxana male xadiidkaas idiraabaa lagu tilmaama idiraabkuna badanaa matniga u badan yahay idiraabku marka idan laba shardi buu leeyahay idiraabku laba shardi buu leeyahay labada shardi waa maxaa takaafu duruq takaafu duruq duruqdan iskhilaafsani horta waa inay isku xoog tahay xagga xooga waa inay isku mid ay tahay takaafu duruq duruqda waa inay isku mid tahay oo isku dhikanta duruqda o tan labaad shardiga labaad cadamu imkaani اljamci inaan la jamci karin cadamu imkaani اljamci labadaas shardi markaad hayso ayaad idiraab sheega kartaa haddaadan haynin laakiin idiraab lama sheegi karo maalan xadiidka maalig baa si u wariyey thawrina si kale u wariyey labadooda waa isku xoog xagga itqaanka iyo xifdiga iyo waa isu dhikan baan taqriiban mogtaha laba jabal nacam takaafu duruq waa haysaa labadooda riwaayo labadaas ay isku khilaafeen riwaayaad waxaa loo labadooda habwerinta waxaan ujeednaa maalan xadiidkii thawrina siba u werinaya sanadkiisii maaligna si maalan nin baa laysku khilaafsan sanadka ku jiro ninna uu sheegaa nin sheegaynin nin maalan si ku tilmaama kan kale si kale ku tilmaama cillo waa idiraabkaas marka haddii marka riwaayo mid midda kale waxa looga rajaxa la jamci karin labadooda haddii la jamcin karo gooni haddaan la jamcin karin xagga quwadana ay isku dhigmaan muarib waay xadiidkaas mafahate takaafu'u duruq iyo cadamu imkaani aljamc ayaa loo shardiyaa haddii la jamcin karo muarib waay lama dhihi karo haddii aan la jamcin karin laakiin labadan baan isku xoogba ahayn raawina waa saduuq kan kalena waa iqatun sabtun aa loogu tarjamay kee la qaadanaa marka riwaayada raawiga iqatun sabtun loogu tarjamay idiraabna markaas meesha lama sheegan karo sababtoo raawigan iqada laguma cilay karo wuxuu wariyo nin asagu saduuqa laguma cilay karo oo ka darajo hoose waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa idiraabku fi lmatni inuu ku dhaco laakiin qalla waxaa yar an yaxkuma almuxadiu muxadidka inuu xukumo cala alxadiidi xadiidka bilidiraabi inuu ku xukumaa yar binisbati ila alikhtilaafi ikhtilaafka marka loo fiiriyo binisbati ila alikhtilaafi fi lmatni matniga dhexdiisa ikhtilaaf ka jira duuna alisnaadi isnaadka la-aantiis anaa kuleeya waxaa yar in muxadidku xadiid uu ku xukumo mudarib xagga matniga ah oo isnaadkiina uu fayow yahay idiraab uunan ku jirin taa waa yartaa oo haddaad idiraab filisnaad isnaadka u badan yahay idiraab matnigana waa soo geli karaa laakiin hadduu matniga galo sanadkiina waa mudarib unbuu ahaana waxaa yar in matnigii idiraab laga helo sanadkiina markaas uu caafimaad qabo waa yar tahay waqad yaqacu libdaalu camdan waqad yaqacu inuu dhaca la arkaa alibdaalu bedelisti camdan inay ku dhacdo kas limanna loo bedelo yuraadu la doonaayo ikhtibaaru xifdihi xifdigiisa in la ikhtibaaro qof la raba in xifdigiisa la imtixaana loo bedela raawigi ruwaadii baa laysugu dhex badbedela imtixaanan liajli imtixaanin imtixaan dartiis min faacilihi kan samaynaayo xaggiisa kan ficilkan samaynayo ruwaadda isku badbedelayo yaa wuxuu u qasdaa imtixaan kamaa waqaca lilbukhaariyi sidii u dhacday oo kale ku dhacday bukhaari wlcuqayliyi iyo cuqayli waayrihima iyo eyrkoodba nacam bukhaari waxuu ahayn qisadan mashhuur waayan qisa mashhuura baqdaad markuu soo gelayay waxay sameeyeen xufaad waaweynaa joogtay xifdigiisaa la tijaabinaayey toban wiil ayay waxay u dhiibeen midkiiba toban xadiis markaasa waxaa la yidhi matni walba sanad ou salahayn ku sheeg marka toban wiil oo toban xadiis loo dhiiba boqol xadiis waa moogta boqol xadiis asagaa lagu imtixaanay kii horaa bilaabay sanadoo soo kaxay soo kaxeeye matnigiisoo sheegay markaasuu yidhi bukhaari laa acrif ma aqaano yidhi aniga sanadkan matnigan kuma aqaano kii kale haddana waday waxay dhammaay marka laa acrifu laa acrifu laa acrifu laa acrifu markii dambe wuxuu yidhi ama alawal matnigii hore sanadkiisu saas waayo ama aani sanadkii iyo matnigii ama aali sanadkii iyo matnigii kulli isu soo rakay markaas waxay u aqoonsadeen inuu xaafid yahay nacam xaafidulumma inuu yahay nacam ayb bukhaari marka asaga yaraan oo kula kowsada xadiidka iyo yani iyo najaabada xagga xadiidka oo u lahay marka imtixaan ahaan marka waa banaanta in lagu imtixaano qofkii in laysugu dhaqo marka sanad iyo matni aan islahayn in qoorta laysku geliyo hadhow marka asagaa laga raba inuu kala sooco markalaakiin waxaa shardiga sida uu sheegi doono imtixaankaas markau dhammaado in la caddeeyo meesha laga caddeeyo waxaan imtixaanay ahaayeene iyo ansaan loo warinin in la yidhaha xadiidka marka cuqaylina waa ku dhacday tadkiratxufaadka dhigaya wa sharduhu kan shardigiis waxaa weyaan allaa yastamira alayhi inuusa soconin allaa yastamira inuusa soconin calayhi kaas korkiisa inuusa istimraarin bal yantahi waa dhammaanayaa biintihaai alxaajati danta dhammaashadeedu ku dhammaanayaa markay dantu dhammaato ayuu la dhammaana isagoo falow waqaca alibdaalu bedelistaasi hadday dhacdo camdan kas ay u dhacdo laa limaslaxatin maslaxa la'aan laa limaslaxatin maslaxad maye bal liliqraadi bay u dhacday dad yaabgelin yaabgelin dadkiiba yaabgelinayo yani wxuu rabaa xadiid maalan matni sanadkiisa macruuf iska ahayo wuxuu ku keenaya sanad aan weligiis lagu maqlin markaas wuxuu rabaa in la yidhahdo war ninkan waa shuyuuq badan yahay sanad aysan dadka hayninooba xadiidkan ku werina isaga marka xadiidkan duruq badanoo ku weriyaa laisleeyahay iqraabkaasuu rabaa maalan fa huwa isagu min aqsaami lmawduuci mawduuca qaybihiisay ka mid tahay ninkaas wadaac uga noqona culamada qaarna sariqat lxadiiay ku tilmaameen sariqat lxadiid haddaad maqasho fulaanun yasriqu lxadiid ninka xadiidka waxadaa macnaheedu waxaa weeyaan matnigo soo qaadanaa sanad aan loo aqoonin marka uu dhexgelina marka ujeedadiisuna waxay tahay in la yidhaahdo ninkan khatar ila mogta waxaa laga yaabaa matnigan culammadu inay laba sanad keliya laba dariiq u haayaan isaga dariiq aan loo aqoonin markau la yimaado waxaa laleeya ninkan waa nin raxaala ah waa nin yani rixlo badan oo yani culamo badan ag fariistay saasaa isleeyahay marka fulanun yasriqu alxadiid marka wuxuu noqonaa mid xadiidka xada ma wadciga unbuu ku dhowy walow waqaca haddau dhaco haladan galab ahaan haddou u dhacane oo kas uusan u dhicin fahuwa min almaqluubi maqluubka ayuu ka mid yahay aw ilmucallali ama mucallal aw in kaanat ilmukhaalafatu amase mukhaalafadu haddii ay tahay bitagyiiri xarfin xaraf doorintiisa ow amase xuruufin xuruuf la dooriyo maca baqaa'i suurati alkhadi fartii farta suuradeeda baaqi aanshadeeda lala qaba fi siyaaqi ay ku baaqi noqoto siyaaqi dhexdiisa fain kaana daalika waa kala tafsiilsane marka fain kaana hadduu yahay daalika kaagaas binisbati ila anaqdi dhibcaha tagyiirkaasi fain kaana haddii uu yahay daalika tagyiirkaasi binisbati ila naqdi dhibacyaalka dhibacyaalka haddii ay tahay dhibacsiinta hadday tahay falmusaxafu fahuwa isagu almusaxafu musaxafa leeyaha ayb wuxuu sameeyey farti dhigmadii oo isku mid farti ayuu marka wuxuu ku sameeye dhibcihii ayaa marka uu isaga dhex yaacay musaxafa leeyaha tasxiif waa marka maalan xadiidkan waxay ku dhacday yaa abaa cumayr maa facala nuayr saasoo ah xadiidka markaasuu yidhi yaa abaa cumayr maa facala albaciir nuayr iyo baciir isku si u dhigmayan laakiin dhibcihiia kala gediyin taxiif marka kaasoo kale taxiif alxabatu sawdaa daaun likuli dawa saasoo kale alxayatu sawdaa taxiif agga dhibcahu ka yimid taxiif agga dhibcaa ka imaaday waana badan yahay taxiifku laba qaybsama mid oo marka samaac ah taxiif oo samaaca jiro asaga yani si taxiif samaaca waxaa weyaan xataa dhibca iyo maba ahanba waxba maqla waxbaa la leeyahay si kale u maqlaada nacam markaas wax kalou sheega nacam shuc baa marka ku dhacay marmar oo marka nin layraa marka wuxuu dhihi jiray raawi oo ruwaada kamida iyo magaciisa magacaan ahayn maalik ibnu curfud uu ku sheegi jiray nacam magaciisa magacaan ahayn saas isaga la noqotay taxiif xagga macnahana waa jira qofka macno aanaad taxiifka gela maalan abu muusa zamin maxamed ibnu muhana ayaa ku dhacayay dhahaan reer bani canaza ayuu ahaa markaasu wuxuu yidhi naxnu qowmun lanaa sharafun sallaa ilayna rasuululahi sal slam anaa qowm sharaf lahana nebigaa noo soo tukaday xadiidkii wuxuu qalad markaa macno ahaan ku dabagedoomay ana nabiya sal slam sallaa ilaa canazatin nebiga canaza u tukaday ultaki ah ayuu sutro ka dhigta mugta qabiiladiisa u fahmay marka taxiif oo macnawi kaas waxaa ka mid taxiifka macnawiga ruwaada culamada dambe xadiidkii abu daawuud ku sugnaa nahaa rasul lah sal l slam can itaxalluqi qabla aljumca nebigu wuxuu reebay jumcada ka hor xalqad in la sameeyo masaajidka yani wacdi ama dersi lagu akriyo jumcada ka hor waa reebay markaas wuxuu u fahmay can itaxalluq macna xiirashadii u fahmay ma xiiro jirin muddo arbaciin sana jimco ma xiiro jirin qabla salaad qofku marka siba waxa isaga fahmi karaa marmar maogtaynam marka taxiif xagga macnaha taxiif xagga samaaca taxiif oo xagga yani qor marka yahay marka dhibcaha ku saabsana badana waxaa loo yaqaana taxiif wain kaana haddii uu ya tagyiirku binisbati ilaa shakli xagga shaqalka icraabtii u gefay maala xaggii shaqalkii qaladka uu ka yimid tagyiirka uu ka yimid falmuxarafu fahuwa isagu almuxarafu taxriif aa layihaha wamacrifatu hada nawci noocan garashadiisa muhimatun aaday muhiim u tahay waa muhiim macrifatu hada hada nawci noocan garashadiisa muhimatun muhimad laba muhiim waqad sanafa fiihi wuxuu ka sanifa kan dhexdiisa noocaani alcaskariyu ayaa ka sanifay wadaara qutniyu iyo daara qutni waayruhumaa iyo eyrkood abu axmed alxasan bn cabdilahi bn saciid alcaskari ayaa la yihahdaa kitaabkiisa taصxiifaat muxadiiin la saddex mujalad waana mabuuc daara quniy iyo daara quniy waayruhumaa iyo eyrkood kitaabka daara quniga naaqis waana makhduud khaaabi laftirkiisa kitaabu ka alifay risaalo yar oo layra islaaxu kalad ilmuxadisiin noocaas kale ku jira waaktaru maa yaqacu intou dhaco waaktaru maa yaqacu waaktaru maa yaqacu inta uu dhaco yani kan takyiirkaani wuxuu ku badan yahay filmutuuni mutuunta dhexdiisa ahaaday yani inta ou dhaco waaktaru maa yaqacu ay waaktaru wuquucihi dhicitaankiisa yani badankiisa filmutuuni buu ahaada mutuunta dhexdeedu ahaada mutuuntu aada ugu dhacaa ou yani ku badan yahay waqad yaqacu inuu ku dhaca la arkaa fi lasmaai asmaada alatii asmaadaasu fi asaniidi ku sugan asmaada asaniidi ku sugan inuu ku dhaco waa la arkaa asmaada gadaalo wuxuu ka keeni doonaa almutalif waalmukhtalif walaa yajuuzu ma banaana tacamudu tagyiiri suurati lmatni walaa yajuuzu ma banaana tacamudu tagyiiri suurati lmatni matnigii suuradiisii doorinteedii u qasdideedii ma banaana mulaqanba duuduub ahaan matniga in la dooriyo suuradiisa mulaqan ma banaana wala likhtisaaru gaabin minhu lasoo gaabiyo matniga xaggiisa binaqsi nuqsaan lagu gaabiyo nuqsaamin lagu gaabiyana ma banaana walaa ibdaalu lafdi lafdiga bedelistiisana ma banaana almuraadifi walaa ibdaalu lafdi lafdigii bedelistiisiina ma banaana lafdigii almuraadifi mid kale la fangalayey la macnaha ahaa bilafdi lmuraadifi lagu bedelo lafdi muraadif oo la falgalayo lahu kaas yacni lafdi muraadifa ku muraadifa in lagu bedelana ma banaana ilaa licaalimin unba u banaan yahay intaasba matnigii in lasoo gaabiyo lafdi lafdi kale in lagu bedelo xadiiska tasaruf lagu sameeyo u banaan ma banaano ilaa licaalimin maan ku caalima ma ahane bimadluulaati alfaadi alfaadda waxa ay tusayso ku yaqaano ma ahane madluulaat alfaad madluulaat alfaad usuulkana waa mabaaxiisteeda usuulka ku badan yahay waxaa laga yaabaa qofku laba erayo oo isleeyahay waa isku dhigmaanay haddana marka ayna isu dhigmin min jihati istilaax marka laga fiiriyo oo kan wax uu keenaya kan inu iskeenayn marka ma qof yani aan madluulaat alfaad aqoon luqa xataa ha yaqaan haduu doone haduusan dalaalaat alfaad uusan aqoonin ma samay karan alfaad alfaad alcumuum iyo afaadn alfaad cumuumka iyo waxyaabaha taksiiska mukhasisaadka iyo xaqiiqadii iyo majaazkii yani sida ay kelimaadka utusaan iyo mucarabkii iyo maalan ishtiraaga iyo kale iyo tawaaqua iyo kale iyo nacam waxyaabaha aada usuulka loogu daraaseeyo ayaa waxay u tahay marka daruuri madluulaat alfaad kaas maxaa yeelay ereyga hadda maalan mumin iyo muslim waxaa weyaan calaaqa ka dhexaysa dhinac dhinac kalena waa ku kala duwanaa karaan haddaa isku bedeshid labadooda waxaa laga yaabaa in agga macnaha xagga macnaha taasiir inuu ku yimaado yaa dhici karta ilaa licaalimin mid garaa mid caalima maahan bimadluulaatilfaadi caalim ku ah alfaadda waxyaabaha ay tusayo iyo bimaa ku caalima yuxiilu lmacaanii macaanida bedelaayo wixii macnaha wareejinayo oo macnihii laga shaaricu ka rabay maahan macno kale waxay u leexinayo cala saxiixi sida saxiixa fi lmas'alateyni labada masalaba labada masalo waxuu ujeeda ikhtisaarka hadda halkaan laba mas'alo uga hadlaa xadiid ma soo gaabi kartaa yacni in qayb yar intaad ka soo qaadato qaybta kale ma ku tegi kartaa masalada labaadna waxaa weyaan xadiidka riwaaya bilmacnaa macnama lagu weri karaa labadaba isaga wuxuu ku yidhi waxaa samayn karo nin caalima oo alfaadda madluulaadkeeda yaqaano iyo waxa macaanida leexinaya gara karo ninkaas unbay u banaantaha bes fi lmas'alatayn marka taas ujeeda ama ikhtisaaru lxadiidi xadiidka soo gaabintiisa fal aktaruuna culimmada badankooda calaa jawaasihi banaanaansadiisa ahaadeen ay ku tageen bishardi an yakuuna inuu ahaado saladii kii yaktasiruhu soo gaabinayo caaliman inuu yahay inuu caalim yahay midka soo gaabinayo ayaa laakiin shardi u ah lianna alcaalima maxaa yeele caalimka laa yanqusu caalim laakiin madluulaat alfaad inuu yaqaan lianna alcaalima maxaa yeele caalimka qofka caalimka ah laa yanqusu ma nuqsaaminaayo min alxadiidi xadiidka ka nuqsaamin maayo xaggiisa ilaa maa shay maahne laa tacaluqa lahu aan tacaluq lalahayn bima waxa yubqiihi ou baaqi yeelaha minhu xadiidka ka mida ninka caalimka waxuu garanaa inta uu soo qaadanayo iyo inta uu ka tegaayo inaysa calaaqa lahayn oo ogyahay saa darteed marka way banaan tahay sooma kas bukhaari oo kale xadiiu jumlo ka soo qaadanaa inta kale ka tegay wuxuu garanaa inta uu ka tegey iyo inta uu qaatay wax calaaqa inaysan ka dhexaynin bimacnaa calaaqadaas waxaa loo jeeda maalan jumlo oo istisna ku jiro haddaad mustanihii ka tagta ka hor waxba belaynin marka shardi iyo mashruudkiisii a kala goysay haayadii sife i mawsuufkeedii mudaaf iyo mudaaf ileyhi waxyaaba fara badan baa jira oo haddii lakala gooyo macnaha u kharib maayo laa takhtalifu dalaalatu dalaaladu aysa iskhilaafaynin hadaad jumlo oo istina oo ku jiro hadaad mustanihii intii kale kala reebto xukunkiiba isbedela sooma walaa yakhtalu lbayaanu bayaankiina uusan dhinmaynin xataa yakuuna almadkuuru xataa intii yakuuna almadkuuru ou ahaado yacni kan la xusay oo ahaanayo iyo walmaxduufu midkan la gooyey bimansilati khabarayni laba khabar oo kale ay kala ahaanayo laba xadiid oo kale waa inay kala ahaadaan laba xadiid oo kale inay kala noqon karaan aw amase yadullu ou tusaayo maa dakarahu wuxuu sheegay calaa maa xadafahu waxa uu gooyey inuu tusaayo inta uu xusay inta uu gooyey intu xusaa waxay tusaa inta uu gooyey taasoo kale ninkii waxyaabahaas garana u banaanta bikhilaafi iljaahili jaahilka sameya jaahilka marka iyadoo u khilaafsan yahay ninka jaahilka maya fainahu maxaa yl isagu qad yanqusu inuu nuqsaamiya al arkaa maa lahu tacalluqun wax tacalluq laleh inta uu baaqi yeelay ka tarkil istinaa'i oo kale istinaha ka tegistiisa oo kale ama riwaayatu bilmacnaa macno in wax lagu wariyo lafdigii ma xasuusatid maala macnaad ku warisay yo u banaaya inuu wax macno ku wariyo culamada qaar aaday ugu adadkaay maxamed ibn siriin oo kale maba banay jirin in macno wax lagu wariyo wa ama ariwaayatu bilmacnaa falkhilaafu khilaafka fiiha iyada ka taagan dhexdeeda shahiirun waa mid caan walakharu culamada badankoodna cala aljawaazi ayay qabaan cala aljawaazi banaanaansho aydan noqday wa min aqwaa xujajihim xujooyinkooda kuwa ugu xooga badan waxaa ka mid a alijmaacu ijmaaci wa min aqwaa xujajihim xujooyinkooda kuwa ugu xooga badan alijmaacu waaye ijmaac calaa jawaazi sharxi shariicati lagu ijmaacay shareecada sharxitaankeeda banaanaanshadiisa shareecada in lagu sharxaa inay banaan tahay lilcajami luqa cajami in lagu sharxaa banaan bilisaanihim dadka acaajimta lilcajami loo sharxa dheh bilisaanihim loogu sharxo luqadooda af calaa jawaazi sharxi shareicati shareecada sharxitaankeeda banaanaanshadiisaa lagu ijmaacay lilcajami loo sharxo acaajimta bilisaanihim loogu sharxo luqadooda lilcaarifi inuu u sharxo lilcaarifi midka garanaya bihi lisaankaas faidaa jaaza libdaalu faidaa jaaza hadduu banaanaado alibdaalu bedelid bedeli bedelid bilugatin ukhraa luqad kale in lagu bedelo hadday banaanaatay oo shareecada qur-aanka maala xadiidka in lagu fasiro yani luqad kale hadday banaan tahay xadiidka in luqad kale lagu fasiro hadday banaan tahay fa jawaazuhu banaanaanshadiisa bilugati alcarabiyati lagu fasiraa owla abka owleysan yahay haddii xadiidkii la ogolaya in lagu fasiro af soomaali maalan ama luqaat alacaajim in lagu fasiro haddii la ogolaaday hadda ninkii carabi ku fasiraa maxuu bi'iye marka laakiin waa inuu garanayo caalim ogtaasaa laga rabaa waqiila waxaa la yidhi inamaa yajuuzu inamaa yajuuzu wuxuu u banaan yahay inamaa yajuuzu wuxuu ku banaan yahay fi lmufradaati kelimaadka mufradaadka ah duuna almurakabaati murakabaadka maya jumlo dhan inaad jumlo kale oo la macnaha keento lama rabo murakabaadka maya laakiin mufradaadka la ogolay waqiila waxaa la yidhi waxaan o dhan waa wada qiil waa hore kugu soo hormariyay qowlka raajixa waqiila inamaa yajuuzu waxay u banaan tahay liman axad yastaxdiru lafda nin lafdiga soo istixdaarto karay u banaan tahay liyatamakana si uu yani u makansado min atasarufi fiihi inuu ku tasarufo alfaadii yani waxaa riwaaya bilmacnaa samay karo nin lafdiga xadiidka soo istixdaarto karo qalbigiisa soo geli karo markaa markaa ku tasarufauu ku tasarufi karaa ninkaas oo kale waqiila waxaa la yidhi inamaa yajuuzu wuxuu u banaan yahay liman axad kaana yaxfadu alxadiida xadiidka xifdisnaa fanasiya lafdahu lafdigiisii hilmaamay wabaqiya macnaahu macnihiisana ou baaqi noqday murtasiman mid ku dhegan fii dihnihi wa baqiya macnaahuna ou baaqi noqday macnihiisana murtasiman isagoo ku dhegan fii dihnihi dihnigiisa ayb macnihiisii baa marka wabaqiya macnaahu baa baaqi noqday murtasiman fii dihnihi dihnigiisa isagoo ku dhegan falahu wuxuu leeyahay an yarwiyahu falahu kaas wuxuu le an yarwiyahu inuu weriyo bilmacnaa macno inuu xadiidkaa ku weriyo limaslaxati taxsiili اlxukmi xukunka taxsiilintiisa maslaxadeeda darteed minhu xadiidka xaggiisa ahaayo xukunka xadiidka ku jiro si loo helo oo loo taxsiiliyo ninka noocaasoo xadiidka hadda kahor lafdigiisa xifdisnaa laakiin iloobe lafdigii waxaa u banaan inuu macnihi sheego ku wariyo si hadhow xukunkii xadiidkaas loo gaaro ile xadiidku ma ogtahay amar ama nahyi ama waxbaa ku jireen si loo ogaado yani maslaxada xukunka lskma lama tagsiinayo laguma tagsiinayo lafdigii baan la haynin darteed bikhilaafi man axad kaana ahaaday mustaxdiran mid istixdaarsan lilafdiga lafdigiisa istixdaarsan ninka lafdiga xadiidka lafdigiisa qalbigiisa oo ku jiro oo yani soo istixdaarsan karo isaga macno kuma weri karo lafdiga keena amaa ninka iloo baa loo ogolay wajamiicu maa taqadama wixii soo hormaray oo dhan yatacalaqu biljawaazi wacadamihi ba ku tacaluqaa ma banaan tahay mase ma banaano unbaan ka hadlayn ku yidhi maanta dhan soo hormar o dhan jawaaz iyo cadam ljawaaz ku saabsana walaa shaka shaki male ana alwlaa sida habboon iiraadulxadiidi xadiidka aroorintiisa wa bialfaadihi in lagu soo arooriye wa duuna tasarufi fiihi iyadoo lagu tasarufeeye sida habboon waxaa weyaan in xadiidka lafdigiisa lagu keeno lakiin anaad waxaan ka hadlayna ma banaan tahay mase ma banaano weligaa marka mabaaxista iska feeri mar waxaa laga hadlaa shaygan jaa-is miya mase ma aha marna shaygan ma haboonya a waxay ka leeyihin maanta dhan hadda hadalkii sheekh haddaad la aadda meel kale oo aad tiraahdeed yani maanta dhan haddaad adilo u keenta marka riwaaya bilmacnaa in laga fiican yahay asaga ma diidana in laga fiican yahay wu ka hadla ma banaan tahay qaala alqaadi ciyaad waxa uu yidhi yenbaqii waxaa haboon sadu baabi riwaayati sadu baabi riwaayati bilmacna macno in wax lagu wariyo ba albaabkaas in layska owdo oo la daboolaa haboon lianlaa yatasallada si uusan ugu salladmin man axad laa yuxsinu si uusan isugu salladin man axad laa yuxsinu aan wanaajin karin yani baabkan aan ka soo bixi karin mimanna ah yadunnu malaynayo anahu isagu yuxsinu inuu wanaaji karo dadka qaar mogta guuxooda ka dheereynaa jireen qof asaga isku haysto caalim bimadluulaati alfaad laakiin aan ahaynaa jiro riwaaya bilmacnaa aan galaa buu leeyahay dhib waay taas marka si marka kaasoo kale uusa usoo iqtixaamin meeshaan ayuu wuxuu yidhi qaadiceed waxaaba haboonba albaabka baabu riwaaya bilmacnaa in layska xiraba nacam oo la yidhahdo dadka xifdiye axaadiista xifdiye saas in laha fiican yidhi nacam ayb kamaa waqaca sida dhacday likaiirin in badan oo min aruwaati ruwaadda ka mida qadiiman hor iyo xadiian dambaba sakaawi laakin wuxuu yidhi walaakin kaada aljawaazu an yakuuna ijmaacan jawaasku wuxuu sigayba uu yidhi inuu ijmaac noqdo ayb taasoo marka wuxuu kuleeyahay marka waxaa weyaan marka arrimahaas oo marka u kaaga hadlay ayb intaa yartaan ku darayna fain khafiya almacnaa macnuhu haddii uu qarsoonaado hadda waxaa laga wadaa matniga xadiidka kelmad ku jirtay ayaa macnaheedu uu qarsoon yahay fain khafiya almacnaa macnuhu hadduu qarsoonaado bian kaana waaba inuu ahaado allafdu lafdiga mustacmalan ku la isticmaalay biilatimustacmalan ku la isticmaalo biqilatin yaraan si yar loo isticmaalo lafdigan baaba aadba aan loo isticmaalin alfaadda aan aadka loo isticmaalin moogtahay dadku macnaheeda ma aqoon karaan lafdiga aad loo isticmaalay kan aan aad loo isticmaalin dadku waxay yaqaanaan midka isticmaalkiisu badan yahay marka sababka oo kelimaadku ay qariib ku noqdaana waxay ka mid tahayba isticmaalkeeda inuu yaryahay ixtiija waxaa loo baahdaa markaas ila lkutubi kutubta almusanafati laga sanifay fii sharxi alhariibi hariibka sharxiisa laga sanifay kutubta hariibka kelimaadka xadiidka ku jira hariibka ah kutubta laga sharxay ayaa loo laabtaa ka kitaabi abi cubayd oo kale alqaasim ibni salaam wa huwa kitaabkaasi hayru muratabin mid la tartiibiyey ma ahan waqad ratabahu waxaa tartiibiyey ashaykhu muwafaqu diini ibnu qudaama ayaa tartiibiyey cala alxuruufi uu ku tartiibiyey xuruf xuruufta hijaa uu ku tartiibiyey wa ajmacu minhu waxaa isaga ka koobnaan badan kitaabu abi cubaydin alharawiyu abii cubayd alharawi kitaabkiisa axmed ibn moxamed alharawi kitaabkiisana waxaa la yidhaha kitaabu alhariibeyn hariib alqur'aan iyo hariib alxadiid ku jamciyey waqad ictanaa bihi waxaa isku kalifay alxaafidu abuu muusa almadiniyu abuu muusa almadini ayaa isku kalifay fanaqaba waa fatashay caleyhi kitaabka korkiisa wastadraka waxyaabana waa ku haleelay waxyaabana waa ku gaaray oo yani istidraakaadu ku sameeyey walizamakhshariyi zamakshariina waxaa u sugnaaday zamakshari jeerulahi zamakshari muctaziliyu ahay tafsiirka kashaafka ninka iskale ayb tafsiirkiisa kashaafka balaaqada iyo luqada iyo waxyaabahaas xoogaa culumadu ay ka marjic uga dhigtaan dhinacaas nacam ee hadda ictiqaad iyo lagama raba ninkaas waa la yaqaan nacam ayb marka kitaabkiisa culamada ibnu xajarna axaadiid ulkashaaf u takhriijiyeen takhriij axaadiid ulkashaaf kitaab ayuu ka alifay nacam axaadiidta kashaafka ku jirta ayuu takhriijiyey ayb maadaama uu arkay in la isticmaalayo kor iyo hoos axaadiidtiu takhriijiyey lidaalika culamada qaara waxay dhaheen ruba ruba wuxuu yidhi ruba ummin lowlaa waladuhaa dulliqat hooyo badana haddii yani ilmaha ay dhashay haddaynan jiri lahayn la furi lahay kitaabkaasi marka ay mahmaha camal bacdulculamaa mahmaha uga dhigeen yani waa kitaabkan yani culamadan weliba mucaasiriinta axmaad ilansaari in waan u malayna yani waxaa weeyaan hadduusan ibnu xajar takhriijkiisa iyo uusa samayn lahayn cid kitaabkaas yani waxaa ujeedaa dhinaca xagga yani xadiis ahaanta cid u feeri lahayd ma jirteen ilaa dhinaca bayaanka iyo balaaqada iyo waa adow waa la feeriyaa waa yaryihiinba cid aan waxaan feerinaaba iska yarbanaa qofka mubtadica haddou maalan fii bacdi alfunuun haddou aada u yaqaano oo ka yani wax sheego ka run sheegaayo funuuntaas inkastoo xataa mararka qaar haddii oo wax isku qasaayo isku qaskiisana la fahmi karo yani ninkii culamo ah ama ninkii daalibu cilmiga mutamakin uu kasi karo yani qaladkii iyo saxdii kala fahmi karo dii wax kalo ka faaiideysto uga haboon aanay jirin oo ka faaiideysto dhib ma laha lidalika sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay mubtadica in wax laga wariyo ama cilmi laga qaato fii xaalati daruura waxa banaynaya waxaa ka midaba haddii cilmigaas aan meel kale laga helaynin maslaxada ku jirto in isaga laga hijroodo iyo mafsadada ka imaanaysa in cilmigaasba aan la baraninba oo ahlu sunnada aan loo baranin waxaa weyn mafsadada ka dhalanaysa haddaan ahlu sunnada cilmigaas loo baranin marka waa laga barana dhib ma laha wax walba haddii marka huluwi lagu sameeyo dhibkeeday leeyihin marka umuurta waxay ku fiican tahay inay wasad ay noqoto nacam walidabakshariyi kitaabun bowle ismuhu alfaaiq la yidhaha xasanu tartiibi tartiibtiisu ay wanaagsan wanaagsan yihin alfaaiqa la yidhaha marka nacam waa matbuuc kitaabkan ayb nacam uma jamaca aljamiica waxaa ururiyey dhammaan ibnu latiir ayaa ururiyey fi nihaayati buu ku ururiyey annihaayatu fii gariibi alxadiid ilaa marka soo shan mujaladu matbuuc yahay so ka yarna waa la daabac intaa ka mujalada yar wa kitaabuhu ibnu aiir kitaabkiisa ashalulkutubi kutubkan ugu sahlan waay tanaawulan xagga wax ka qaadashada so waa fudud yahay in wax laga qaato yani maca icwaadin qaliilin fiihi nacam xoogaa marka isagoo yani xoogaa icwaad yani xoogaa yani sucuubaad yar isagoo marka ay ku jirto nacam ayb ayb yani waxyaabo qofku markaas uu aada ugu baahan yahay ounan ka helaynin weyto yar ayaa ku jirta oo mararka qaar qofku wuxuu u baana inuusan ka helin yaa dhici karto ay codaa u yar gooyaan kitaabkiisana hadda culummada badana ictimaadaan waasa ka dambeeyey nihaayada marka waxaa waa sahal haddaad ficilka ulaasigiisa taqaano badanaa waa sida qawaamiistoo kale looga fiirsan karaa lidaalika marka haddii kelmad xadiia ay kugu adkaato maala kitaab xadiia akrine kelmadaa kugu adkaato xagee laga fiiriya qaamuuska lagama fiirina qaamuusulmuxuudka iyo lisaanulcarabka lagama fiiriye waxaa laga fiiriya kutubta ariibka laga alifay imaam axmed ibnu xambala waxaa la weydiiyey kawaran alayii kelmad ariibaa la su-aalay markaasuu wuxuu yihi saluu ahla alariib culummada ariibka taqaan su-aalo yii aniga nebiga warkiisa kama hadlayo aqoon la-aan inaan uga hadla ma rabo marka ma sahlana maaha inaad ku gaabsato laqba soomaali waxaa dhici karta mararka qaar sheikh inuu kuu laqbeeyo xadiidka laakiin yani laqbaha soomaaliya marjic ma aha sheekhan warka kelmadda waxa uu ku laqbeeyey waxbaa waa soo dhoweyn bay noqon kartaa mararka qaar inay qalad taha dhici karta waana aragnay qaar marka yani laqba aan marka marka la fiiriyo nihaayada iyo kutubihii dib loogu laabto ay kala duwan tahay waxa ku yaal iyo waxa halkaan la sheegayo adi maaha inaad tiraa marka kelmad ariiba oo xadii iyadoo laga hadlaayo shiikayga saas igu soo laqbeeyey shiikaaga suu kugu soo laqbeeyey fiirso haddii laakiin culummadii ariibkii hore wax laga keeno kuwaasaa marjica loo laabananmaraajicdmakale kuwo kale waxaa ku arkay xadiia akrinaa kelmadaa ku adkaanaysa qaamuusa soo qabsana waa qalad in qaamuus lasoo qabsado qaamuuska luqadaa laga fiiriya xadiidka lagama fiiri smakas kelmad qur-aana kugu adkaatay xagee ka fiirinan qaamuus lagama fiirinayo idan waxaa laga fiiriyaa kutubta laga alifay hariib اlqur'aan sida mufradaat اlqur'aan liraaqib اlasfahaani oo kale iyo ka hor ibnu qutayba kitaab uu ka alifay mufradaat quraan yani tafsiru hariib اlqur'aan ayuu alifay tafsiru hariib اlqur'aan kelimaadka hariibka oo qabana marka meelahaas loo laabtaa axaadiidka ayaa laga hadlaa tawjiihaadkooda waxaad arkaya kuwo dadka waxay u celina ama tafsiir aayaad tafsiira laga hadlaya waxay u celinayaan kutubaha naxwaha waxa ku yaala waa balaada fii gaayat albalaada waaas ayb wa jaa rabuka walmalaku safan safan wuxuu ku leeyahy kutubu kutubu naxwi dhan markay mudaafka yani in yani mudaafka la gooyo mudaaf ileyhiga booskiisa la geliyo oo icraabtii mudaafka la siiyo masaladaas marka laga hadlaayo nuxaasa dhan wajaaa rabuka ey wajaaa amru rabbikay dhahaanu yidhi wajaaa rabbuka kamida oo macnaha wajaaa amru rabbika ah marka culimmadaasoo dhan qalad may sheegayan oo kuleeyahay culimmadaasoo dhan waa nuxaad waay naxwooley mufasiriin magaga ah wajaaa rabbuka tafsiirkeeda haddii laysku khilaafo xagee laga fiirinaya tafaasiirtaa la aadaya nacam dabarigaa la fiirinaa ibnu abi xaatimka durulmansuurka tafaasiirta salafka si loo helo nacam durulmansuurka wuxuu koobaa tafaasiirta selafka o dhan nacam intii markaas ibn abi xaatimka tafsiir asari waayo ibnulmundir tafsiir ou leeya aan dhamaystirnayn cabdirazaaq tafsiir mabuuc le musanaf tafsiir u leya dhamaystir tafsiir sanad ah sanad oo ku warinayo dabariga sanad oo ku wariyaa yani kutubahaasaa la fiirina oo tafsiirka maaha in la fiirinayo sharx ibnu caqiil iyo sharx ibnu caqiil iyo culimmadaas culimo waa yihiin anaad culumonimadooda ma haysano laakiin aayaddan tafsiirkeeda intee loola laabana mufasiriintii salafka ee miaal naxwi ah yani ijmaac lagama dhigahay soma gara marka wax cajiibla fawdo oo cilmi ah oo caarimo ahan magaaladan ka jirtaqof walba hadduu mutacaalim iska dhigo oo waxa noqdo waa dhibaato nasalullahi salaam kelmad fiqi ahaa laga hadlaa kelmadan dalaaladeeda oo fiqhi ahaanta yani isdilaaxeeda fiqiga muxuu tusaa markaas wuxuu kula aadaa qiraa'aad maala culamaa lquraa isdilaaxoodu la aadaa culumta hadii yani wax tawjiihiya haddaan la helin ida isbarbinaysa marka dambe nacam musalaxa isdilaaxa u leeya ugooniya qiraa'aadka isdilaaxay leeyihin ugooniya ninku fanniga uu yaqaana haka hadla kana uusa aqooninha iska daaya laakiin haddaad fanni walba waa gelaa tiraahyo de man takalama fii gayri fannihi ataa bilcajaa'ib saasuu yidhi ibnu xajar nacam kirmaani bukhaariga sharxayo saas ku yidhi nacam marka luawi luqadaa ka haalib ahayd isaga markaasoo masale marka xadiid ku saabsan ayuu si yani wax u sheegay aan markaas habboonayn markaas ibnu xajar wuxuu yidhi tan waxay tusayu yidhi man takalama bikayri fannihi ataa bimili hadihi alcajaa'ib fanni ousan lahayn ninkii ka hadlo cajaa'ibtan oo kaleo la yimaadayo wain kaana lafdu lafdiga haddii uu yahay mustacmalan bikaratin mustacmalan kun la isticmaalo bikaratin si badan loo isticmaalo laakina fii madluulihi laakiin dalaaladiisu diqatan ay ku sugan tahay lafdiganad waa taqaanaa sida loo isticmaalo laakiin ereygan maxaa laga qaadanaa xukunka laga fahmi karo waa maxay maxaa laga istimbaadi karaa dalaaladiisa ma ogid adiga dalaaladiisu maxay tahay dalaalة tadamun tusaa dalaalة luzuum maa ku jira meesha ma dalaalة iqtiraan maa ku jira meeshaan yani tawjiiha u baahan tahay markaas lafdiga waa taqaanaa laakiin lafdigan taraaduf maa ku jiro waxaa ku jiro lafdi mucaraba miya lafdi mushtaraga miya maala lafdiga mushtaraga waxaa kamid a walmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu quriga dahaarada waxaa lagu sheegay duhri xaydna waa lagu sheegay mushtara marka waxaa u baahanta diqaa ku jirta marka macnahaas ixtiija marka waxaa loo baahdaa ila kutubi musanafati kutubta laga sanifay fii sharxi macaani ahbaari kutubta shuruuxda u baahanta markaas axaadiidta macaanideeda shuruuxdeeda kutubta laga alifay sida kitaabka daxaawi sharxu macaani aataarka fatxulbaari oo kale u baahan tahay sharxu muslim linawowi oo kale mufhimka qurdubi oo kale kutubaha shuruuxda oo axaadiidta sharaxday ayaad u baahanaysaa markaas kelmadan adigu waaa kelmadii macno ahaan waa u taqaana laakiin tawjiiha u baahan tahay maxaa loola jeedaa kelmadan hadda meeshan dalaaladeeda ayaadan fahamsanayn markaa waxaa u baahan taha kutub shuruux meeqaan hadda maraynaa marka waxaa la maraa marka matniga wuxuu u baahanya alfaadda inaad taqaanid haddii lafdi kugu adkaado isticmaalkiisu yaryahay intee aaday kutub lariib ariib alxadiidka lafdigii waa taqaanaa tawjiihiisa u baahan tahay shuruuxdii aaday wax ma jirta adiga maskaxdaada aad iskaisk waxaad adiga iska dhehaysid meesha ma yahay haddii laakiin qaabkan dadku ay mari lahayn doodaxtaa iska yaraa lahayd dooda laftirkeeda iska koobnaa dadku de intaan fahamsanaa lahaayeen maanta dhan ninaa xadiid qajajecinayo qajajecinaayo war macnahan xadiidku ma ahan saan waay saan waay kule maxaa dhac waaba lafdigood waaba ku yaalaabay waaba ku yaalaa yaaran maxaa bukhaariga loo sharxay haddii nin walba yani iska sacbaysto iska sacbaysana wqad aktara wabayaani lmushkili iyo mushkilka cadayntiisa minhaa kamida waqad aktara alamatu aimada waxay badiyeen min atasaaniif tasaaniifta fii dalika kaaga ay ka sanifeen kadaxaawiyi oo kale daxaawi sharx macaani aathaar uu leeyahay walkhadaabiyi oo kale kitaab wuxuu leeya la yihahdo isagana macaalimu sunan abu daawudka iyuu ku sharxa iyo bukhaarigana qidcuu ka sharxay wabni cabdilbar tamhiidka iyo istidkaarka baahan tahay markaa rabta inaa xadiid macnihiis